wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray xeer nidaamyaha xuquuqda bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka oo ay hor u ansixiyeen golaha wasiirada kaas oo lagu hagayo habdhaqanka iyo xiriirka u dhexeeya bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka xogayaha guud ee golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka doctor maxamed maxamuud cadow ayaa sharaxay muhiimada uu xeer nidaamyahan u leeyahay bahda caafimaadka si loo badbaadiyey marka qofka xuquuqda uu leeyahay oo dhakhtarka ah iyo qofka maxaa layihahdaa bukaanka ah labadaba labadaba waxay u adeegayaan marka in la badbaadiyo bukaankaas labadaba marka si ay u adeegaan marka kana uu helo adeegii u baahnaa kana u badbaado waxaa loo baahan yahay wax kala xadeynaya waxaa meesha ka bixi doonto dhakhtar layska qabsado maxkamad layska geysto dadaal uu sameeyey loo heysto maxaa layihahdaa asigana sidoo doctor carab uu sheegayay intuu qaliinka ku jira inuu arko wax u baahnaa in laysraaciyo hal mar hadhowdii intuu ku laqabo lahaa inuu isdhaha fududay ninkaan halmar hawshiisa dhan soo afjar u yidhaahdo marka waxaan rabaa insha allah in oo isbitaalada kolley waa wada joogaan agaasimayaashooda dhakhaatiirta waa joogaan in fariintan la gaarsiiyo hadda wixii ka dambeeyo in maxaa layihahdaa la isticmaalo xeer nidaamyahan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa xusay in xeer nidaamyahan xuquuqda bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka uu xal u noqon doono caqabado badan oo dhanka caafimaadka ah oo ay wajahayaan bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka qodobka ugu muhiimsan waxaa wax badan uu ka hadlayaa xeer nidaamyaha wuxuu ka hadlayaa xuquuqda bukaanka uu leeyahay in aan lagu xadgudbin iyo xuquuqda shaqaalaha caafimaadka ay leeyihiinba intaba uu ka hadlayaa laakiin qodobka ugu muhiimsan waxaa waaye oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirtay consent formka hooyo markii ay xaalad emergency ah ku jirto oo ay foolanayso ee dhakhaatiirta isbitaalkaasi ay yidhaahdaan hooyadani caadi uma dhali karto in la qalo lakala badbaadiye waaye ay yidhaahdaan ayaa go-aanka cidda qaadanayso oo dhehayso saxiixayso oo hal la qalo dhehayso ayaa dhibaato ay ka taagneed mar kaste weliyo amarkeedii inuusan la soconnaa laga yaabaa ama inuusan jooginba marka si cad ayuu xeer nidaamyahan xal ugu helayaa arrintaas in maxay ahayd marnaba hooyadii si aysan u dayacmin leeyiris ayadoo loo sameeyey isdaba yaal haddii kan la waayo kana laga qaadaya consentiga kan haddii la waayo kana laga qaadaya kan haddii la waayo kana laga qaadaya haddii ayada ogaalkeeda uu joogana ayadaaba saxiixanaysaba oo go-aanka qaadanayso marka sidaa darteed waa la fududeeyey si aysan hooyo go-aan qaadashadaasi yaa go-aan qaadana iyadoo la sugayo si aysan u dhimanin waana dhacday kaysas badan oo iyadoo lagu wareersan yahay go-aanka ciddii bixin lahayd hooyo dayacmatay wax badanaa la arkay